أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا waxaynu ku soo dhex jirnay suurat اlfatxi waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu aayadda toddoba iyo labaatanaad ee suuraddaa ka mid ah waxaa la isku raacsan yahay aayadaadkeeduba waa sagaal iyo labaatan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllahu wslm wbaarak calى nabiyina mxamedi wعalى alih waasxaabih ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yihi lawallaahi qad xaqiiqa ahe sadaqa allaahu alle run buu sheegay rasuulahu rasuulkiisa run buu u sheegay arru'ya ru'yada ayuu run ugu sheegay bilxaqi sidqan run buu sheegay oo multabisan bilxaqi xaq u dheehan ama sadaqa allaahu alle run buu sheegay rasuulahu run buu u sheegay arru'ya ru'yada run buu ugu sheegay bilxaqi xaal ru'yadaasi ay xaq u dheehan tahay oo multabisatan bilxaqi ay tahay iyadu waxa ay riyadu ahayd oo lagu loogu yidhi riyada loogu sheegay latadkhulunna waa geli doontaan oo waa geli doontaan almasjid alxaraama masjidka xurmada leh waa geli doontaan oo waa cumraysan doontaan in shaa allahu alle hadduu doono waa geli doontaan amase culimmada qaar waxay yidhahdeen intaasu waxa weeyaan bimacnaa id oo nusuus nusuus kale oo intu ay la mid tahay id la mid tahay id waqti shaaa allahu alle uu doono ayaa geli doontaan markii alla doono ayaa geli doontaan aaminiina xaala aamin tihiin idinkoo aamina oo aan cidna ka baqaynin ayaa geli doontaan muxalliqiina oo xiiray ru'uusakum madaxiina xiiray oo timihii ka mulliyey waa muqasiriina gaabiyey oo timihii wax ka mida jaray ayaa geli doontaan xaala sidaa ku sifaysan tihiin oo qaarna ay xiirteen qaarna ay gaabsadeen baa geli doontaan laa takhaafuuna xaal aydan babaqaynba markaa ka hor iyo markaa kadibba aydan ka bibiqi doonin xaramka in wax makruuha ay idinkaga yimaadaan ayaa geli doontaan oo ammaan a ku sugan tihiin qaala allahu tacaala facalima ilaahay wuxuu ogaaday ru'yadaasu sidaas bay ahayde oo sidii nebiga loo sheegay bay ahayd latadkhulunna almasjid alxaraama ru'yadaasu sideedaa weeyaan facalima ilaahay wuxuu ogaaday maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn idinku ayuu ogaaday oo sulxuulxudaybiya xudaybiya heshiiskaa inaad soo gashaan oo soo noqotaan marka hore oo bixitaanka hore aydaan xaramka ku gelin ee aad soo noqotaan ayuu wuxuu ku ogaaday ilaahay facalima wuxuu ogaaday maa lam taclamu waxaydaan ogeyn oo maslaxada ayuu ku ogaaday sulxuulxudaybiya fa jacala waxa uu yeelay markaa min duuni daalika taa sokadeed inaad xaramkii gashaan oo kacbada tagtaan oo xiirataan qaarna ay gaabsadaan oo nusugtii a cumrada samaysaan taa sokadeed waxa uu ogaaday oo idiin ogaaday fatxan furasho qariiban oo dhow oo taa ka sokaysa faxumaka ka sokayso oo khaybar ah oo aada maaragtay haniimadan horta sii heshaan waynu soo marnay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo madiine joogay inuu ku riyooday inuu maka tegey oo cumraystay oo dadkii qaarna ay timaha xirteen qaarna ay timihii gaabsadeen marka alxalqu wataqsiir waxay ka mid tahay min ansaaki alxaji walcumra ayay ka mid tahay sida la garanayo nusugta la sameeyo xajka iyo cumrada ayaa waxaa ka mida in madaxa la xiro ama la gaabiyo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkana waa u xiray madaxa cumradiina waa u gaabiyey oo waxaa xadiista ku soo aroortay in nebiga calayhi salatu wasalaam cumrada timaha laga gaabiyey markaa ansaagtii xajkay ka mid tahay iyagoo samaynaya oo cumraysanaya oo oo maarata timaha xihan ee timahana gaabsamaya wax baqdinina aanay jirin ayaa nebigu calayh salaatu salaam ku riyooday markaas ayuu yidhi inakiya waa kii soo baxay waa kii ay u diideen markaa quraysh ay u diiday inuu soo galo kacbadii oo sulxuxudaybiya waa kii ku soo noqday marka culimmadu waxay leeyihiin kuwii munaafiqiintii iyo waxbaa yani keenay shakiyadoo yidhi oo hadduu yidhi waa cumraysanaynaa waa maaragtay waa tegaynaa oo la soo celiyey waa maxay ru'yal ambiyana xaq weeye taas baa ilaahay subxana wa tacala u radiyaya u leeyahay ilaahay waxa uu maaragtay waa run buu sheegay oo rasuulkiisa riyadu run buu ugu sheegay xaq bayna ahayd waadna geli doontaan waadna geli doontaan oo waa cumraysan doontaan laakiin waxa ka sokaysa oo khayr ah oo suluxan ah ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu idin ogaaday taasuu markaa idin siiyey oo idinku maaragtay idin sukaysiiyey oo markii ay tageen meesha la yidhaahdo khaybar oo dadkii xudaybiye ka qayb galay oo keliya ay tageen oo ay maaragtay meesha furteen khaniimo fara badan bay ka heleen dabadeedna waxay ka soo qaateen hub iyo cuddo iyo adduun ayay ka soo qaateen ay marka dambe ku soo geli doonaan maka oo ku furan doonaan sidoo kale sanadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa kadib kacbada sanadba lagama maqnaan xudaybiye markii la furtay sanadkii toddobaad heshiis buu ku soo galayoo waa waxa leeyahay xudaybiye sulx xudaybiya markii la galay sanadkaa la toddobaad heshiis buu ku soo galay oo waa tii heshiisku ku qornaayeen sanadka labaad soo noqda dabadeedna saddex maalmood jooga seefahoo galka galka ku rideen uun baa la soo geli kartaa saddex cashana ka cumraysta kadibna naga baxa sanadkaa saasoo cumradaasu ku yimi nebiga iyo wixii soo raacay dadkii xudaybiye la wada joogana mayna soo raacin mayna soo wada raacin ha idhaahdo may soo wada raacinoo cumrada dambe oo cumratulqadaa loo bixiyey ee sanadkii toddobaad culimmadu waxay yidhaahdeen ilaa toddoba boqol unbaa la soo cumraysatay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo weliba dadkii sulxudaybiya ka wada qayb galay ka qayb galay aan qaar ka mid ahayn ee dad kale oo hadda soo raacay yihiin markaa sidaa daraaddeed waxay idhaahdeen halkan istinahani sidiisaasu yahayoo in shaa allahu istinaha allah keenayoo dee alla wuxuu og yahay dadka maaragtay xudaybiya sulxa ku soo wada galay asxaabu baycati ridwaan inaanay soo wada cumraysan doonin baa alla og yahay qaar baa dhintay qaar baa habsaamay qaar baan maaragtay soo noqon marka in sha allahu istinhaasu sidiisaasu maaragtay uu ku yahay bay yidhaahdeen sidaa daraaddeed sanadkaas toddobaad dee waa uu nebiga alay sala slam soo cumraysta sanadkii sideedaadna isagoo toban kun oo ciidana wata ayuu soo galay markii ay jebisay qurayshi jebisay ballantii oo sanadkii ay ka baxday ballantii ka baxday oo qolo nebiga la xulafo ahayd sala allahu alayh waali wasalam ay hubkii ka siiyeen iyagu xulafadoodii hub siiyeen oo qoladii la laayey la baabiyey nebiga la xulafo ahayd ayuu markaa ay soo duuleen oo ay nimankii soo duuleen saxaabadii soo duushay qurayshna waa fahamtay inay ballantii jebiyeen sidaa daraaddeed abu sufyaan baaba wuxuu tegeyba madiina oo markaa dee odaygii quraysheeda bal inuu soo basaaso nebiga iyo saxaabadu inay soo duulayaan oo uu yidhi walle maxamed ma maqnaanayo ballantii waynu jebina waynu ka baxnaye waynu ku soo duuli doonaa deedna madiinuu tegey isagoo doonaya bal inuu inuu duulimaad la qaadayo wax soo yaro eego cidna war waa ka waayey xagganuu tegey xagganuu tegey xagganuu tegey ciidimo juuq waa odhan weye xataa inantiisii oo joogta um xabiiba oo nebiga calayh isalaatu wasalaam dee xaaskiisii ah war waa ka waayey wax min la baxayay in kale uu iska soo noqday maalintii dambe ayuu nebiga calayh isalaatu wasalaam toban kun oo ciidan ah ayuu maka ugu soo duulay sanadkii sideedaad oo uu maaragtay markii hore ciidina kama warqabin markay ciidan ku socdee markii ay iska soo dhowaadeen ayuu yidhi waxaa weeyaan haddaba meel walba dab ha shito toban meelood qolo walba dab ha ka shidato qorayshoo buurihii ku taaganoo mar walba waa sii baxayeen bal in lagu soo duulo buurahaasay u baxayeene ayaa arkay dababkiiyo meel walba ka baxaya war waxaan waa maxay maxamed iyo asxaabtiisu intan ma leeka eh waxaan adduunyadii dabka ka wada shidanaya waa maxay dee kolkaasa waxa weeyaan ay ka hor yimaadeen markaa cabaas iyo abu sufyaan iyo waa tii uu lahaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam man dakhala beyta abi sufyaan fahuwa aamin marka culimmada oo shaaficiyada waxay idhaahdaan nebiga alayh الsala slam marka dambe wuxuu ku soo galay heshiis buu ku soo galay maka oo sulxi baa lagu qabsaday saas daraaddeed daarihii iyo wixii iyo hantidii lama qaybin laakiin culimmada madaahibta kale ka duwana waxay leeyihiin maya cun watan baa lagu qabsaday oo xoog baa lagu qabsaday sulx laguma qabsan inaan daarihii waxaa la qaybinna waxa weeyaan waa si kale arrimo kale weeyaan oo dee mar walba wax la qaybiye maaha haddii la doono marka sidaas weeye oo ru'yadaasay ka hadlaysaa markii hore nebigu arkay sanadkii koowaadna aan maaragtay rumoobin laakiin sanadkii labaadee cumrat اlqada sanadkii toddobaad buu rumoobey sanadkii sideedaadna wuu furtay sanadkii sagaalaadna xujaydii faraha badnayd ee abubakar iyo cali iyo ay la socdeen baa yimi oo waa intii maaratay laga daahirinayey mushrikiinta maka laga daahirinayey sanadkii toddoba ee tobnaadna sanadkii xajka ee weynaa caamu xajatlwadaac bay noqotay sidaa daraaddeed intii ka dambeysay caamulxudaybiya nebigu sanadnaba kama maqnaanin marna saxaabadiisaa joogtay marna isagaa yimi oo maaragtay ama cumraysanayey ama xajiyey marka fatxi buu ilahay meeshaa ka siiyey in shaa allahu haddii aynu idhaahno maaragtay waa liska tabarug ama ilaahay baa edebta baraya dadka muuminiinta ah ayuu edebta barayaa inay maaragtay isagu waa og yahay ilahay tabaaraka watacaala mana shakisana mana ilahay wixiisa xaqeedu og yahay laakiin khalqiga ayaa edebta la barayaa inay in sha allahu yidhaahdaan walaa taqulana lishayin faacil min dalika qadan ila an yasha allah oo hataa culimmada qaar ka qaataan waxay idhaahdeen istahna allahu fi ma yaclam liyastahniya alkhalqu fi ma laa yaclamuun istahna allahu ilaahay baa soo istinooday fi ma yaclamu wuxuu isagu og yahay oo xaqiiqada og yahay ayuu in sha allahu yidhi alle liyastahniya alkhalqu makhluuqu siduu usoo istinoodo fi ma laa yaclamuun waxaana iyagu ogeyn ilaa iyagu wixii dhici doona ma ogeyn oo ilaahay wuxuu og yahay qaar inay maaragtay ama sida aynu hadda soo sheegnay ilaahay wuxuu og yahay inaan qaariman dooninoo aanay yani dadkan ka mid noqon doonin cumraysanaya wallaahi qad xaqiiqae sadaq allaahu alle waa run run buu sheegay waana u xaqiijiyey rasuulahu rasuulkiisa run buu u sheegay alru'ya ruyada ru'yada run buu ugu sheegay bilxaqi bilxaqigada waxaad ku tacallujin kartaa sadaqa ama waxaad ka sifayn kartaa sidqan oo maxduuf ah sadqa allahu rasuulahu ru'yaa sidqan multabisan bilxaq ama waxaad ka xaalayn kartaa aru'ya lafteeda laqad sadaqa allahu ilaahay waa run sheegay rasuulahu rasuulkiisa run buu u sheegay aru'ya ru'yada bilxaqi xaalay run ku sugan tahay ru'yadaasi ru'yadan waxay ahayd marka latadkhulunna waa geli doontaan almasjida masjidkii waa geli doontaan alxaraama ee xurumada lahaa in shaa allahu alle hadduu doono aaminayna xaalatihiin kuwa aamina ayaa geli doontaan muxalliqiina waa iska xaala muqadara idinka xaalatiin kuwa xiiraya ru'uusakum madaxiina wa muqasiriina xaalatiin kuwa gaabinaya madaxiina laa takhaafuuna xaalaydin baqaynin xataa kadib aydan baqaynin facalima waxaa ogaaday alle maa lam taclamu waxaydaan ogeynoo sulxa xudaybiya sulxu xudaybiya waxaa faa'iide idinku dhex jirta dadkii oo isdhexgelaya diintii oo faafaysa fatxu khaybar oo iyana la helayo dadkii oo diintii ilaahay soo gelaya ayuu sulxaasi inuu fatxi ahaa ayuu ogaaday oo sidaasay idiin fiican tahay oo maalinkaa maanta ah aan faa'iido idinku jirin inaad maka gashaan maalintaa oo xoog ku gashaan aan faa'iida idinku jirin ee faa'iidadu inaad noqotaan oo heshiis qaadataan inay ku jirtay facalima waxaa ogaaday maa lam taclamu waxaydaan ogeynoo fajacala waxa uu yeelay min duuni daalika taa sokadeed fatxu maka sokadeed wuxuu yeelay fatxan furasho kale fatxigaas oo qariibin u dhow oo khaybar ah maxaa yeelay huwa huwa alle alladii allihii weeye arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa ayuu soo diray bilhudaa hanuun buu la soo diray hanuunba la soo diray iyo wadiini ilxaqi diintii xaqa ahayd ayuu la soo diray liyudhirahu siduu uga sarraysiiyo cala diini diimaha amase dhaqanada ay dadku haystaan oo dhan si diinta islaamku uga sarrayso kullihii dhaqamadooda oo dhan iyo diimahoodo dhan ay uga sarrayso wa kafaa waa ku filan yahay bilaahi alla ayaa ku filan shahiidan xaaluu markhaati yahay ama shahiidan shahaad ahaan shahiid ahaan buu ugu filan yahayo wuu isaga ayaa maaragtay ka markhaatiya oo arrintaa isagaa og oo sidaa u og weeye huwa all huwa alle alladii alle weeye arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa ayuu soo diray moxameda sala allahu calayhi waaalihi wasalam bilhudaa hanuun buu la soo diray oo culimmada qaar waxay yidhaahdeen bilcilmi naafic cilmi naafica ayuu la soo diray iyo wa diin ilxaqi diintii xaqa ahaa ee lagu camal falayey oo bilcamali saalix camal saalixa ayuu la soo diray hanuunkana markaa waxay ku fasireen alcilmu naafic diin ilxaqna alcamal saalix marka waana labada laga rabo oo mutalaazimaanka ah oo iska ratibmaya weeyaan qofku maruu cilmi yeesho oo cibaadadiisna ay cilmi ku qotonto oo cilmi ku salaysan tahay sidaasuu usoo diray nebiga liyudhirahu ay liyucliyahu inuu sarraysiiyo islaamka diinta islaamka cala diini diimaha dhaqanada dhaqanada kale la haysto ee laleeyahay waxbaanu diin haysanaa kullihii dhammaantii imka adduunyada waxaa jira waxyaabo badan oo dee diima lagu sheego diimahaad maqlaysa diimaha ayaad maqlaysaa wa iska dhaqanno diimana maahay waa caadooyin iyo wax saas xataa innaga ayna soo geliyeenoo waxyaabihii innaga diinta ahaa ayay ku leeyiin arrin dhaqan ah gabadh baa la mehersanaya kas waa arrin dhaqan ah markaana tegayaan gabdhaa u meherinaya war dhaqan maaha waa diin war dhaqan baa waxdiin meherinaya ya caqdigan inaad samayso markhaati la sameeyo weligii yimaado oo zawjki yimaado oo zawjadii timaado oo dabadeedna arkaantii iyo shuruuddii wixii la wada helo ma dhaqan ba base waa diin waxay ku leeyihin dhaqan bal dadka xafladahooda dhan u eg waxay ku leeyihin waa iska dhaqanba maanaa dee gaaladii baa waxa afka ugu soo rideeya noocaas marka waxa weeye dhaqan bay wataan oo dhaqan bay haystaan waxaas oo dhaqan oo la haysto dee ilaa yowmina haada dee diinteenna ilahay unbaa ka sarraysa isku wada waafaqsan yihin sidaa daraaddeed wax alla waxa dhaqan jira ee aan islaam ahayn ee maanta adduunyada dhaqan jira waxay isku waafaqsan yihiin in islaamka la colaadiyo oo islaamka la iska ilaaliyo oo islaamku khatar yahay meel bay u taallaa arrintaasi oo inta kale heshiis bay noqonaysa ka madaxa duubta ee siinkasiiga ah ka buudiga ah kan haddii la kuurayey mulxidka ah kale waxbaan nasaaro nahay aladiina qaaluu ina nasaara kuwa yidhi nasaaraanu nahay kuwa yidhi yuhuud baanu nahay waxaasoo dhan heshiis waxay u yihiin diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala in la colaadiyo oo dhan baa laga wada maraya hadday islaamnimo noqoto cid u hiilinaysa male marka liyudhirahu ilaahay inuu ka sarraysiiyo diinta islaamka ee rasuulku wato cala diimi dhaqamada uu ka sarraysiiyo dhaqamada kullihii dhammaantii macnaha waa iska master diintii oo waxay ku dhacaysaa wax alla waxaa dhaqan ahe dadku ay leeyihiin ama waa diin ama waa caade ay wataan oo dhan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala ka sarraysiinaya waana ka sara marta ilaa yowmina haadana waa ka sarraysaa wa kafaa waa ku filan yahay bilaahi alla ayaa ku filan faacilka kafaa baabaa la geliyaa marka allah waa faacilkii uune shahiidan xaalu alle markhaati yahay isagaa ku filan oo markhaati ugu filan muxamedun rasuulu llah muxamedun muxamed rasuulullaahi rasuulkii ilaahay weeyi muxamed waa rasuulkii ilaahay waay isagaa intaasaa ammaan ugu filan inuu rasuulullahi yahay waladiina kuwii macahu la jirkiisa ahaa ee saxaabada ahaana ashidaau kuwa ad adag weeye oo ku kakan cala alkufaari gaalada ayay kukan ku kan yihiin oo ku kakan yihiin ruxamaau kuwa naxariista weeye oo isu naxariis badan beynahum dhexdooda dhexdoodana waa isu naxariistaan taraahum waad arkaysaa waxaad arkaysaa rukacan inay yihiin xaalay yihiin dhe kuwa rukucsan oo tukanaya sujadan oo maaragtay sujuudsan xaaladoodu waxaa weeye salaad unbay intay wakti markay u helaan ba ay dhagtaa ku hayaan rukuuc iyo sujuud bay ku jiraan ahy yabtaquuna yabtaquuna waxay dalbayaan oo raadinayaan fadlan fadli bay raadinayaan min allaahi xagga alle ayay fadli ka raadinayaan oo yabtaquunada waxaynu ka dhigi doonaa insha allahu istinaaf istinaafkii bayaaniga la odhan jirayoo istinaafka bayaanigana wuxuu ka dhashaa baa la su-aal muqadara marka macnaheedu muxuu noqonayaa taraahum rukacan sujadan famaada yuriiduuna bidalika maadaa yuriiduuna bidalika rukuucdan iyo sujuudda tan iyo camalka kan joogtadaa maxay ku doonayaan oo ku rabaan jawaabti waxaa weeye yabtaquuna waxay dalbayaan oo raadinayaan fadlan janno ayay raadinayaan jannadaasoo min allaahi xagga alle ka ahaato alle bixinayo iyo wa ridwaanan raalli ahaansha ayay raadinayaan alle ka raalli noqdo taasay raadinayaan siimaahum calaamadoodu fii wujuuhihim wejigooda ayay ku qoran tahay wejigooda ayay ku sugan tahay calaamadooda iyo astaantoodu wejigay kaga qoran tahay oo wejigay kaga taallaa min ahari sujuudi sujuudda awgeed sujuudda awgeed oo aynu ka dhigno maaragtay min ajli maaragtay min ajli ahari sujuudi sujuudda awgeed darteed bay wejiga ugaga taallaa ama min ahari sujuudi xaal ay tahay calaamaddaasi calaamadda ku taallaa waa mid maaragtay sujuudda ka dhalatay weeye iyo tukashadaha faraha badan daalika kaasi maaluhum sifadooda weeyaan nebiga saxaabadiisa sifadoodu waxaa weeyaan daalika kaasi maaluhum maalkooda weeye fi tawraati xaaluu tawraat ku sugan yahay daalika kaasi maaluhum maalkooda weeye fi tawraati xaaluu tawraat ku sugan yahayo inay sidaa yihiin oo ay ruxamaau baynahum yihiin ashidaau cala alkufaar yihiin rukacan sujadan yihiin calaamaduna wejiga wejigooda calaamadoodana wejigooda ku taallo laga akhrisanayo ayaa maaragtay fi tawraati towreed ku taalla wa maaluhum maalkooda ama sifadooda fi linjiili injiil ugu taallaana injiilla waxay ku sifaysan yihiin ka zarcin inay zarc la mid yihiin zarc beer soo baxday zaracaasoo akhraja saaray oo soo bixiyey shaطahu firaakiisii soo soo bixiyey yani laamihiisii soo bixiyey farciisii soo bixiyey oo laamo badan geed saracoo la beeray oo laamo badani ka soo baxeen mataantiisii mataana yidhaahdaan ka geedku laamo badan yahay oo midho badan yahay wuu mataaneeyey ba laha akhraja soo bixiyey shaطahu mataantiisii ayuu soo bixiyeyoo faaazara waa xoojiyey aazara waxaa xoojiyey geedkiibaa hu shacigii xoojiyey sidaa waa la yidhi oo faacilka aazara in shacciga aynuu celino hudana zarca u celino sidaa samiin baa icraabay laakiin sida ka sii fiican waxaa weeyaan in la yhahdo faaazara waa xoojiyey huwa shacciga iyo faraca iyo laamaha faraca baa xoojiyey hu zarca xoojiyey oo quweyey fastaqlada markaas waa adkaaday geedkii waa adkaaday ay saara qaliidan oo istiqladan an ka dhigno tii sayruurad ahayd aynu odhan jirnay istaxjara tiinu oo kale ama aynu odhan jirnay istanwaqa aljamalu istanwaqa aljamalu awrkii baa hal noqday oo haloobay macnaha wuu isu bedeley markaa fastaqlada wuxuu isku bedelay shay-an fa shay-an buu wuxuu noqday adayg adayg buu isku bedelay oo qaliid buu noqday geedkii fastawaa markaa waa dhammaystirmayoo waa toosnaaday geedkii calaa suuqihi jiridiisii ayuu ku toosnaaday oo geed qunu baxay oo qurux badan oo laamo badan ayuu noqday fastawaa wuu kaamil noqday iktamala wastaqaama calaa suuqihi suuquna waa usuushii iyo jiridii iyo geedka meeshii uu salkiisii weeyaan ayuu ku toosnaaday yuujibu zuraaca xaal uu cajabgelinayo oo ay ka helayaan azuraaca beeralayda nimanka beeryaqaanka ah ayaa markay sidaa eegaan bay odhanayaan allele beertana si fiican bay u baxday oo aad bay uga helayaan oo ficilkan maaragtay cajiba haddii la yahdana wixii xune lala yaabo waa kii ahaa acjaba haddii la yahdo waa cajabgeliyana wixii laga helo ee fiican ee la istixsaansado waa kii ahaa marka yujibu ajaba ailkficilkii waxa weeyaan acjaba baa laga keenay yucjibu wuxuu cajabgelinayaa azuraaca zuraacda ayuu cajabgelinayaa oo ka helaya oo aad iyo aad maarata ula dhacaya facala dalika ilaahay sidaas buu sameeyey oo nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisu markii hore maaragtay way yaraayeen la-aan quroo soo baxday curdina waa kale ka dhignaayeen laamaha badan baa iska soo dababacay wuu ragaagacay wuu weynaaday wuu xoogeystay sidaa ilaahay muxuu u sameeyey liyaqiida inuu ku ciilo inuu ciil bado bihim iyaga sababtooda alkufaara gaalada ayuu ciilayaayo ciil bay u dhinteen weeye gaaladii inuu gaalada ay ku ciishoodaan ayaa ilaahay sidaa u sameeyey wacad allahu ilaahay waa ballan qaaday aladiina kuwii buu ballan qaaday aamanuu iimaanka lahaa oo wa camilu saalixaati camal ka wanaagsan sameeyey minhum oo iyaga ah saxaabada ku bayaansan ayuu waxaa uu maaragtay u ballan qaaday makfiratan dembi dhaaf buu u ballan qaaday wa ajran iyo mushqaayad cadiiman oo weyn aayadda tan sidaad aragtay nebi maxamed alayh salatu salaam iyo saxaabadiisii ayay sifaynaysaa marka oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu bilaabay waxaa la yidhi muxamedun rasuulullah dhowrkii mawlad ee nebiga nebi maxamed magaciisa lasoo qaaday bay ka mid ahayd oo waxa weeyaan suuraddan oo inu hore lasoo dhaafo suurat lqitaal la yidhaahdo ama suuratu moxamed iyo suurat lfatxi labadaba dee magacii nebigiisa oo sariixa kuso aroray muxamedun moxamed rasuulullah rasuulka ilaahay weeye halkaa marka ammaan oo dhan baa halkaa ugu taalla isaga nebiga alayh isalaatu wasalaam oo rasuulka inuu yahay ilaahay yahay unbaaba ku filanba oo khaatamunabiyiina inuu yahay ayaa ku filan ammaantiisa halkaas ku haystaa haddaba waladiina kuwii macahu la jirkiisa ahaa oo saxaabada ahaa oo u nusreeyey ashidaau kuwa maaragtay adadag weeye kuwa adadag weeye cala alkufaari gaalada ayay ku adadag yihiin ruxamaa baynahum iyana way isu naxariistaan ahe waa sidii suuratu maa-ida aayadda ku jirta ilaahay uu lahaa fasawfa ya'ti allaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almuuminiina wey kuwa u debacsan oo u naxariista muminiinta weeyaan acizatin ku adadag ya cala alkaafiriina gaalada ku adadag yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum qilda qilda ayay leeyihiin marka la yhahdo xagga gaalada waayahay xataa munaafiqiintii yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara wاlmunaafiqiina wglud alayhim wglud calayhim yani lafdiga laftiisaaba adagba wlud ku adadkow munaafiqiinta iyo gaalada ah marka waxa weeye markuu muuminkii u yimaado waa wax isku naxariis badan bay ahaayeen oo isu salaam badan haddii geedkani kala qariyo waa kuwii haddana isku soo leexanayey ee ismucaanaqaynayey ee salaamu calaykum bay islahaayeen bashuush daxuuq yani bashaashad iyo qosol iyo maaragtay ayay maaragtay maalinkaa maanta ah ayay isku qaabilayeen iyo farxad iyo qalbi wanaagsan ayay isku qaabilayeen iyo qalbi jacayl bay isku qaabilayeen gaaladana adadayg iyo waxa weeyaan shido ayay kala kurmayeen laakiin qalbiga muminiinta waxaa ugu jira raxmad iyo shafaqo iyo ra'afo ayay isu hayeen iyagu saasa sifadoodu ay ahayd maanta waa la bedelo gaaladii baaba la marxabaysiinaya gaalka haddii la arko waa waa loo qoslayaaba dee marmar inaad sharkiisa isaga yar qosasho afka aad iska caddayso iba afkay dadka u caddeeyaan saasa ku odhanaya saas markaad usoo gasho ayuu wax beenahoo la baray oo yani inagu ma samayn karno eh qosol dee aan yah aan niyadda jirin oo beenbeena yucطiika min daraf الlisaani xalaawatan wa yaruuqu minka kama yaruuqu saclabu oo odhan jiray shaacirku yani hadal macaan oo maaragtay soo dhowow iyo welcom iyo yani waa silada kan waaba saaxiibka markaas mar siduu kuso gelinayo hadhowna waa hoosuu kaa jaraya marka muslimiintiina iyagana maanta adadayg iyo waxbay isku qaabilayaan laakiin saxaabada nebiga alayه الsalaatu wasalaam sidan baa lagu sifeeyey iyo muminiinta dhabtaa sidan baa laga rabaa sidan baa laga rabaa aladiina kuwii macahu la jirkiisa ahaa nebiga oo saxaabada ahaa ashidaa kuwa adadag weeye cala lkufaari gaalada ruxamaa baynahum iyaguna wsu naxariista weeye taraahum waxaad arkaysaa rukacan inay yihiin kuwa rukuucsan sujadan oo isu sujuudsan oo waxa weeyaan salaadun bay qacdaa ku hayaanoo way tukanayaan faralkii midkii markay tukadeenna sunnahooda ayaa badan oo way sunnaysanayaan waayo salaaddii khayrulacmaal weeyaan camal bay ku mashquulsan yihiin salaaddii ugu khayrka badnaydna waa ay ku dhex jiraan mar walba yabtaquuna waxa ay raadinayaan oo doonayaan arrintaa cibaadada waxay ku doonayaan fadlan min allaahi fadli xagga alla ah oo badanaa jannadan lagu fasiray iyo wa ridwaanan raalli aansha raalli aanshuna waa waxaa marka ugu dambeeya oo jannadaba ka sii weyn oo waxa weeyaan marka ilaahay tabaaraka watacaala ehlu jannaa uu jannada geliyo oo uu leey wax ma idinka maqan yihiin alam tubayid wujuuhana miyaad jannadana gelin miyaad waxaan waxaanna siinin markaasuu marka dambe odhanayaa alle tabaaraka watacaala uxillu calaykum ridwaanii falaa asqadu calaykum abadan raalli aanshahayga ayaan idin dul dejiyo waan idinka raalli noqonayaao weligayna idin cadhoon maayo wa ridwaanu min allaahi akbar wa ridwaanan marka waa saasaa lagu cadfay siimaahum calaamadooda fii wujuuhihim wejigooda ayay ku sugan tahay oo wejiga inay muslimiinta calaamadooda waxaad ku garanaysaa wejigooda kaga taalla min ahari sujuudi xaa sujuudda raadkeedii ay tahay marka aarta ama raadkaa sujuuddu wejiga ku yaalla ama barta madooba ee dadka tukada maya ee culammadu waxay leeyihiin waa nuur gudahaa nuur gudaha oo ilaahay tabaaraka watacaala qofka tukada uu yeelayo wejigiisa oo markii hoosta qofka calooshiisi ay ku jirto khushuuc iyo khuduuc iyo tadaruc sariiradiisii ay wanaagsan tahay niyaddiisii ay wanaagsan tahay ayaa aslaxa allahu calaa niyatahu ayaa wejigiisana ilaahay nuur yeelaya nuur ka muuqanaya lagu garanayo laakiin nuurka badana waa iyagaa isku gartaa waxaa la nin saaxibu tahajudi hadduu nin kaloo saaib tahajud ah ay sarkaan wuu garan ninkanu saaxibu leil inuu yahay habeenkii nin tukada oo salaad badan inuu yahay wuu isgaran oo waxa weeye wejigii iska aad moodda waaad kaanahum mardaa waxaad mooddaa inay jiran yihiin walaysuu bimarda mana jirana laakiin sahar iyo soo jeed iyo waxa weeyaan hoosta oo khushuuc iyo qur-aan kaga baxay oo habeenkii o dhan quraan ku baxayey wixii baa markaa ka soo daahiraya wejigooda laakiin barta tan madow waxba ma sheegayso khawaarijtay baa calaamad u tahay sida culamadu ay yidhahdaan khawaarijta ayaa halkaa barmeno madow bay ku wada yeesheen oo saxaabadu markii ay dambe qaarkii taabiciinta iyo waxaan soo gaadhay waxay odhan jireen waraadha waxaan meesha dadka ka madmadoobe waa maxay ma dhulkii baa intii ka adkaaday mise halkii sajaadkii lagu sujuudaya ka jilecsanaaday ilaa intaas baan tukan jirnay waan tukan jirnay waxaan maanaan yeelan jirin markaa inuu qof dhulka ku cancamiyo isiado halkaa madoobayso waxba u tari mayso alla waxay u taraysaa male ee waxa weeyaan waa nuur hoose oo wejiga ku yaalla oo wejiga maaragtay ahar ilaahay ka muujinayo weeyaan oo nuur ah hadduu doono afrikaan madoobe ha noqdo innagaba ha noqono haddii doono carabti iyo waalba iska weji caddaayeen haddii doono innagaba ha noqone qofka maaragtay saaxiibuleylka ee tahajudkiisa salaada badan leh ee maaragtay iska khushuucsan nuur baa wejigiisa ka muuqanaya caamada xataa muslimiinta saas bay leeyihiin marka taas weeyaan haddii xoogaa dee iskaga baryar iskaga dee meesha ku samaysantana oo qofku ujeeddo aanu isagu istusus iyo waxaa ugu samayna dee lama caayaayo oo lama odhanayo muxuu barta u yeeshay lama odhanayo waa suuragal inay barto ay si uun ugu magaranaysa dayib daalika kaasi saxaabadu inay saa u tukanayaan oo sidaa ay sifadoodu tahay maaluhum tusaalahooda weeye manaa sifadooda weeye fi tawraati marka halkan waxaa ku jira laba selafku way isku khilaafeen mujaahid iyo daxaak iyo meesha lagu istaagaya waa halkee daalika mubtade weeyaan maaluhum maalkoodu fi tawraati tawreed buu ku yahay sidaa innaga hadda jiimka maaragtay halkaasuu inoo saaran yahay musxafka wa maaluhum mubtade labaad marka u noqonayaa maalkoodu filinjiili injiil ku suganna ka zarcin weeye markaa laba mael bay kala noqonayaan oo midna tawreed ku jiro midna uu ku jiro injiil laakiinse mujaahid oo kale wuxuu yidhi waxaa weeye waa hal mael oo waqafku wuxuu noqonayaa daalika kaasi maaluhum fi tawraati wa maaluhum fi linjiili oo injiilka lagu waqfiga lagu samaynaya marka waana hal maeloo qura macnaha daalika kaasi maaluhum maalkoodii weeye fi tawraati wa fi linjiili bay ka dhigantah marka injiil iyo tawraad baa sifada noocaasa baa ugu taalay oo ugu jirtay laakiin musxafkeena iska raacsa ciraabta isaga sidaasaa kuu fiican inaad saa ugu qaybteen waqafyada qur-aanka in lagu in lagu qaybana waxay ka sheegaysaa ciraabtii iyo macnihii bay ku salaysan tahay oo inaad saa ku qaybtaa kuu fiican oo qur-aanka meeshaad doonto aanad ku istaagin wa masaluhu maselkooda filinjiili kitaabka injiilaha ku suganna ka zarcin zarci bay la mid yihiin nebiga iyo saxaabadiisu zarcu waa hal midh oo dee midhla saa loo loo loogu beeray dhulka weeye zaracaasoo akhraja soo saaray shaطahu faraciisii soo saaray laamihii faracaha ayuu soo saaray oo farkina waa la farki asalka hore waxaa la yahdaa ilmaha yar ee shimbirku dhalo waxa yar shimbirku dhalo laakiin rucubta yar ee midh zarciga ka soo baxana waa la yidhaahdaa waa sida farac oo kale farqun ka ka farcin wasnan wa macnan waa isku macnee marka ashda ah haddii la yidhaahdo ashajaru geedka weyn haddii la yidhahdo loo tiriyo laha geed weyn baa shadci soo saaray macnaheedu waxay noqonaysaa dhir kale ayaa ka soo baxday oo geedka xoojinaysa laakiin zaraca waxa uu soo saaray bay leeyihiin waa markaa firaakiisii iyo farcigiisii buu soo saaray geedku marka akhraja wuu soo saaray shad ah faracyo kale ayuu soo saaray zarci oo badan mataan waa mataaneeyey laamo badan baa ka soo baxay faazara markaa waa xoojiyey geedkii baa xoojiyey hu shacigii buu xoojiyey ama aazara waxaa xoojiyey shacgiibaa hu geedkii xoojiyey adigu geedkii geed qumanoo weyn oo adag oo laamo badan iyo faracyo badan iyo midho badan leh ayuu noqday faistaqlada markaa wuu adkaaday geedkii wuu adkaaday fastawaa wuu dhammaystirmay iktamala wastaqaama waa toosay waana dhammaystirmay calaa suuqihi jiridiisii buu ku dhammaystirmo geed quman oo si fiican u taagan ayuu noqday waayahay yucjibu zuraaca xaal ninka beer yaqaankaa u cajabgelinayo ha adigu waxba ka garan maysa lakiin beerta aada u yaqaano oo intaasoo labaatan sano beeraya oo marba wixii soo baxa arkayey ayaa markuu sidaa u eego odhanaya alla geedkani qurux weynaa sidee usoo baxay sidaa maxaa ilaahay u sameeyey facala dalika liyaqiida inuu ku ciilo ciilbado bihim iyaga alkufaara marka nebiga calayh salatu slam iyo saxaabadiisii markii hore nebiga quraa la soo saaray dabeedno nin baa raacay abubakar baa raacay mid kalaa raacay labay ahaayeen shan bay noqdeen toban bay noqdeen boqol bay noqdeen kumaan kun bay noqdeen sida geedkaas oo kale ayay maaragtay u bateen oo ay u koreen oo ay yani u toosnaadeen ilaa marka dambe gaaladii ay ciil badaan yucjibu zuraaca liyaqiida inuu maaragtay ciilo ama uu cadhogeliyo bihim iga ku cadhogeliyo alkufaara gaalada marka wixii saxaabada ka ciishooday ee idha ka xanaaqana waxay idha culimmadu kufaartaasi la mid yihiinoo aayaddan baa markaa imaamu maalig iyo aimo badan ay gaalo inay yihiin nimanka la yhahdo shiicadu culimo badan aayaddan bay u deliishadeen waay mar haddayba dee ka xanaaqayaanba saxaabadii nebiga ya dadka ka ciishoonaya ee ka xanaaqsan saxaabada nebiga waa ayo alkufaar soo ma haddee iyaguna kufaar weeye marka hadday saxaabadii ka xanaaqeen oo ka ciishoonayaan oo saxaabadu ciil ku ridayso ayib sidaasay idhaahdeen wacd allaahu ilaahay waa waa ballan qaaday aladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaa guud ahaanba saxaabaduna ka koowaad ee soo gelaya weeye wa camilu saalixaati camal ka wanaagsan sameeyey oo minhum saxaabada ah wuxuu u ballan qaaday makfiratan dembi dhaaf marka ammaanta kolleyba halkan wacd allahu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati ammaantaa koowaad waxaa soo gelaya dee waa saxaabada sideedaba nusuusta kitaabka iyo sunnada haddii lagu ammaano muuminiin haddii lagu ammaano waxa koowaad ee soo gelaya dee waa saxaabada waxa kale laba shardi bay ku soo galaan wasaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan itabacuuhum inay raaceen oo saxaabada raadkoodii wixii ka dambeeyey inay raadkii saxaabada iyo dhaqankii saxaabada inay leeyihiin fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtaduu taa way ku mudanayaanoo inay taabiciin yihiin oo khayr ku raaceen iyo itibaacaasi inuu yahay biixsaan mid ku dhisan weliba waladiina tabacuuhum biixsaani labadaa shardi baa laga rabaa dadka kale muuminiinta ah hadday ammaan yeelanayaan laakiin ammaanta lagu sheegay kitaabka iyo sunnada sideeda qaacida waxay tahay dee waxa iska lihi waxa weeyaan waa asxaabadii horta kow oo yadkhul dukhuulan awaliyan inta kale waxay ku raacayaan waladiina tabacuuhum biixsaanin bay ku raacayaan marka kuwaa iyagaa wacad allaahu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kuwaa iimaanka iyo camalka saalixa la yimi ee sameeyey ilaahay wuxuu u ballan qaaday oo minhum mintan waa bayaaniyey bay culimmadu yidhaahdeen oo jinsigaa saxaabada ah oo gaaladii kuwii isnay cashariyadii baa waxay xaggan ku luuqluuqeen tabciid bay ku labaqlaan waxay idhahdeen qaar ka mida weeye wacad allaahu aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati oo minhum saxaabada qaar ka mida ah in bay saarayaan mogta intii badnayd bay daaqadda ka saarayaan markaasay tabciid ka dhigeen tabciidna ma ahee faijtanibu rijza min alawhaani oo kale weeyaan baa layihi rijziga ka fogaada oo awhaanta ah ila awhaantii baa noocyo badan marka taa waa bayaan marka saxaabada ninkii maagay ee caayey ee ka xanaaqsani waa malcuun laa tasubu asxaabii waatii nebigui calayhi الsalaatu wasalaam laa tasubu asxaabii asxaabtayda ha caayina wallaahi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim oo nasiifahu haddii mid idinka idinka mid buurtan uxud la yidhaahde ee marka aad madiino tagto aada insha alla arki doonto ee intay leeg tahay ahey uxudkaasaa nebigu alayh salatu slam wax badan buu saxaabada ugu sheegi jiray waxaas uxud bay lamid yihiin ninka xabad timira maaragtay sadaqadaysta hadda xabadda aad timirtaahe uxud bay bay u leekaanaysaa oday xaaji asaa u ege markaasuu yihi ma buurtan uxud bay xabad timira leekaanaysaa halkan buu ku cararayoo wuxuuba soo iibsaday timir ma timir ma timirtan yar ayaa uxud leekaanaysa buu yidhi timirtana dee meeshay ku hayaan uxud agtiisa halka markaad shuhadaa uxud markaad ziyaarato markaasuu timirtii ku cararoo yidhi maxabaddan timirta ah ayaan arko baa buurtan uxud leekaanaysa war kiloisi elo buu ku caray marka kiraad buu leeyahay kiraadku waa mila uxud mudka mila uxud waana uxud waa buur meesha ku taalo weyn oo buuraha haddee madiine ku taala tii ugu weyneed wey nebiga calayh isalaatu wasalaam igu ugu miithaalin jiray marka haddii uxud wax leeg maaragtay aad bixisaan dee mud gaari maysaan gacanta ama sacabka ama ugi gaari maysaan ama saacadka barhkii nasiifkiisa marka sidaa weeye xadiis kale waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam in allaha caza wajala ikhtaaranii wakhtaara lii asxaabii ilaahay waa i doortay aniga asxaabtaydana waa ii doortay fajacala minhum wasaraaءa wa akhtaanan wa ashaaran wuxuu ka yeelay kuwo wasiiraye ah oo caawinaya kuwo sidiyaalkay ah sodogyaday kuwoosa ay wada taageeraya ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala iiga dhigay faman sabahum facalayhi lacnat اllaahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin ninkii caaya saxaabada nacladda ilaah iyo malaa'igta tadaadkuba ku dhacdo laa yuqbalu minhum yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla xadiiskaa waxaa wariyey ibn abi caasim baa sunna ku wariyey dabaraanina kabiirka iyo sagiirkaba waa ku wariyey xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay waa xasan xadiiskaas marka waa malcuuniin weeyaan kuwa saxaabada caayaya xalle waxay la joogaanna ma jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwii ixsaanka ku raacay ee saxaabada nebiga jecel salى اllahu wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed